الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الناظم رحمه الله الشاعر الحكيم المحدث الأديب أبو الفتح علي بن محمد البستي قال في نونيته المعروفة بعنوان الحكم من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرض الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان من استشار سروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان من استناب إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان waxa uu sheekhu ku guda jiraa raximahullah inuu tiriyo waanooyinkii qiimaha badnaa ee cadiimka ahaa ee runtii mid kasta oo iyaga ka mida la odhan karo waa qilaado dahab ah waa murti aada iyo aada u miisaan badan oo qaaliya qofkii ku camal fale ee fahma waxaan intaanan dersiga gelin tilmaamayaa faa'iido ama dersiga caawa aanaynu bilaabin faa'iidadaasi waxay tahay waxa uu sheekhu ina soo yidhi man yataqi llaha yuxmad fii cawaaqibihi wa yakfihi shara man cazuu waman haanu ninka ilaahay ka baqa ilaahay baa ku filan cid walbana ilaahay baa jala wacalaa kaga filan oo cadow ah oo xusaad ah oo cid inay dhib gaadhsiisa ah waxaana taa caddaynaya nusuusta faraa badan aynu sheegnay iyo amhiladaynu tilmaanay waxaa caddaynaya oo kale inuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam ilaahay waxa uu yidhi xadiiska saxiixa ah yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinakum kanuu calaa atqaa qalbi kaanuu calaa cadka qalbi rajulin waaxid maa zaada dalika fii mulki shayan xadiiska waxaa ku jirtay walow ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak waxaa kaloo ku jirta walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu lak khalqiga oo dhami hadday isu yimaadaan oo ay doonaan buu ilaahay yidhi inay qof wax taraan ama dhib ama dheef siiyaan ama dhib gaadhsiiyaan wax aanu ilaahay doonin oo agtiisa iyo qadarkiisa iyo qadaagiisu uunu ku dureerin oo ay ku samayn karaan laa dhib walaa dheef midna ma jiro waxaan u socdaa laakiin attaqwa waa maxay macnaheedu nusuusta ku soo aroortay fadligeeda waa sheegnay wax ka mid ah attaqwa macnayaal badan baa lagu fasiray waxaa ka mid a macaanida lagu fasiray in la yidhi waa an tacmala bitaacati illaah taqwada waxaa la yidhaha taqwo alla kacabsi waxaa looga jeedaa sida uu talqi ibnu xabiib yidhi an tacmala bitaacati illahi calaa nuuri min allahi rajaa thawaabi illahi hadalkaa u fiirso waa inaad ilaahay wix daacadii daacaadkii inaad samayso oo daacadii ilaahay aada samayso calaa nuurin min allaahi adiga oo ku samaynaya nuur ilaahay xaggiisa ka yimi oo daacada aad samaynayso uga dhimbiil qaadanaya kitaabka iyo sunnada iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii kiraamka ahayd oo waxa aad samaynaysaa daaco ahi uu sharcigii nebiga yahay ee waxaad adigu ikhtiraacatay aanu ahayn calaa nuurin min allah macneed waa aynkaas tarjuu thawaab allaahi ilaahay abaalmarintiisaad rajaynaysaa oo ikhlaas iyo baraxtir iyo ilaahayaad u saafi yeelaysa darteed baad u samaynaysaa ilaahay baad ugu dhawaanaysaaye magac iyo maamuus iyo ha lagaa sheeg sheega iyo midna kuma rabtid wa an tatruka waa inaad ka tagta buuhi macsiyat allaahi macsidii ilaahay calaa nuurin min allaahi wixii ilaahay macsiya uu lagu caasinayo o dhan waa inaad ka tagto adoo kitaabka iyo sunnada ka dhimbiil qaadanaya rajaa thawaab illaahi khiifata cadaab illahi baan ujeeda adoo cadaabka ilahay cabsi aad ka cabsanaysa awgeed oo ilaahay inuu kuuri ka tag darteed uga tegay ee dad baa ku arki iyo waa lagugu caayi iyo waa lagugu qaban iyo waxa weeyaan aan aan aanad uga tegin waxaa macnahaas ahlulcilmigu waa ku fasireen waxaa kaloo selafka ay ku fasireen cibaara jamiila jiddan oo cabdullahi bn mascuud laga soo naqliyey wayna ka ansaxday cabdullahi bn mascuud waa caalim culimadii saxaabada ka mid a waxaa la yidhi taqwadu waa maxay cabdullahi bn mascuud oo markaasu wuxuu yidhi attaqwa wa an yutaaca allaha falaa yucsa waa in ilaahay la adeeco oo wixii uu faray lagu adeeco wixii uu faray ee uu sameeyay yidhi waa lagu adeecaya wixii uu faray ee uu ka tegay yidhina waa lagu adeecaya an yutaaca allah waa in ilaahay la adeeco falaa yucsaa ilaahay aan la caasinin maaragtaad waa mid taasi waan yuwa an yushkara falaa yukfar waa in ilaahay loo mahadnaqo oo nicamkiisa aan la koobi karaynin caafimaad leh waxa weeyaan islaamnimo leh yani waxa weeyaan iyo iimaanka ilaahay uu bixiyey leh ee uu ku siiyey yani waxa weeyaan awlaad leh jirhkaaga oo keliya inta nicma maaragtay ilaahay kaa siiyey aanad koobi karin nicamkaa ilahay waa inaad ugu mahadnaqdo falaa yukfar oo ilaahay nicamkiisa aan laga gaaloobin waa nicamkaa dad ka gaalooday way zuulaysaa soo ma waxaana ka mid a shukriga nicamka inaad u adeegsato wixii ilaahay daacadiisa ahaa maalku ilahay ku siiye daacadiisa aad u adeegsato ilaahay hadduu kuu waasiciyey aad waxa weeyaan daacadiisi u adeegsato ood ilaahay ku adeecdo wuxuu ku siiyey eeg hadda ilaahay waxaad ku adeecaysaa fadligiisa iyo idnigiisa waxaanad ku adeecaysaa wixii uu ku siiyey addoonka ilaahay caasinaya wuxuu caasinayaa ilahay uu ku caasinaya wuxuu ilaahay siiyey ayuu ilahay ku caasinaya allah mustacaan wuxuu leeyay marka wa yushkar falaa yukfar wa yudkaro waa in ilaahay la xuso oo qalbiga iyo carabka iyo yani waxa weeyaan jawaarixdaba laga xuso falaa yunsaa oo aan ilaahay loiloobin waayo ilahay lowga loiloobo waxaa keenta in fisqi iyo gaalnimo looga dhaadhaco ama fisqi ama gaalnimo looga dhaadhaco saddexda kelimood buu cabdullahi mascuud ku fasira waa kalaam jaamica oo qaliila soo ma ayib cali bin abi aalib waxaa laga sheegay inuu yidhi taqwadu waa alkhawfu min aljaliil waa inaad ilaahay ka baqdo ko walqanaacatu bilqaliil wixii ilaahay uu ku siiyana aad ku qanacdo waa shay weyntaas haddii ilaahay haddaanu addoonku qanaaco lahayn haddii adduunyada dhammaanteed loo raro uma dhadhamayso addoonna ilaahay muu siinin kanzi ka qiimo badan qanaaco si awgeed ba rasuulka sala allahu alay wasalam waxa uu yihi qofka muslimkaah marka uu doono ilaahay nicmada uu siiyey inuu garto xag muxuu samaynaya wuxuu eegayaa cidda ka hooseysa caafimaad ilahay markuu ku siiyey waxa weeyaan laxaadkaagii lagu dhamaystiray ee aad aragto mid laxaadla aad aragto mid kaa adduunyo badan oo dhulka jiifa oo kaadida laga qaadayo oo waxa weeyaan aan habeenkii ladaynin oo aad aragto mid kaa adduunyo badan oo adduunyadiisa wax alaala wuxuu kaga raaxaysanaya aan jirin oo cunto oo dhan loo diiday oo laidhi waa kaa mamnuuc xanuunnaa ku haya waxa weya waxba kaagama qaban karno oo waxaa laga yaabaa shay dadka waxa ugu yacni dadka shay shay aada u lito dadkao dhami wada helaan ayaa ninkaa quud u ah markaad kaa aragto tacrif qadra nicmat illahi caleyka laakiin haddaad intaad kor u indhahaaga u qaado aad mid kaa adduunyo badan ama kaa waxa weeyaan yaro jeeb roon aad eegto nicmada ilaahay uu ku siiyey waad yasaysaa markaad yastana waad waayeysaa markaad weydana dib usoo noqon mayso oo kugu soo noqon mayso ayib wuxuu yidhi markaa alqanaacatu waxa weeyaan alkhawfu min aljaliil walqanaacatu bilqaliil inta yaraad ku qanacdo wixii ilaahay ku siiyo walcamalu bitanziili sharciga ilaahay uu soo dejiyey ood ku camal fasho walisticdaadu iyo inaad diyaargarowdo liyowmi raxiili maalinta dambe oo aad ha macaawa haddii lagu yidhaaho berri dagaal baad gelaysaa maxaad samaynaysaa hubbaad urursanaysaa taabti ka dagaalo dhan baad isu geenaysaa hadii luhaa cadowga kusoo weeraray maadaama ad ogtay inaad safrayso ood socoto waa inaad ka diyaargaroodaa intaan lagu qabanin maanta waxaa laga yaabaa haddii mathalan shaqo lagaa rabo ama waxyaaba qaarkood lagaa doonayo wakti lagu qabto haddaad yaro gefto waxaa laga yaabaa in lagugu celiyo soo maha ama yani another choice in lagu siiyo baa laga yaabaa soo ma malakumowdka another choice ma yaqaano kuuna iman maayo kugu soo degdegi maayo maalin intay wakti ku hadhay agtaada soo mari maayo laakiin marka ay kaa dhammaato warniya one choice isii wax jira maaha agtiisa lagama yaqaano warkaas marka walisticdaad lyowm raxiil in maalinkaa loo dhigto loo diyaar garow marka waa hadallo jamiila oo runtii aad iyo aad u qiimo badan waaya wuxuu yidhi sheekhu man kana lilkhayri manaacan falaysa lahu man kaana lilkhayri man kaana kii ahaaday lilkhayri khayrka manaacan manaacan mid diidid badan lilkhayri khayrkii uu diidaayo oo aanu dadkii waxba siinaynin khayrka halkan laba macnoba waa lagu xambaari karaa inaad tiraa xoolaa xoolaa loo jeeda oo ninka intuu xoole ilaahay siiyey manaac noqday gacantii go-day bakiila noqday oo dhabcaala oo aan waxba ka bixinaynin laa xaq ilaahay ku leeyahay walaa mid bilaadan ku leeyahay kaa waa lagu xambaari karaa waxaa kaloo lagu samayn karaa in la camimo oo la idhaha khayrkii ilaahay uu siiyey oo dhanno cudonahaadeeo qofka diiday ee ku bakhaylay ee hadduu ilaahay cilmi siiyey cilmigii ku bakhaylay ee hadduu ilaahay adduunye siiyey adduunyadii ku bakhaylay ee haddii ilaahay weji iyo maamuus iyo maqaam uu siiyey mararka qaar ba waxaa laga yaabaa qof qofka inaad wax ugu qaban karta wejigaaga soo ma adduunyana kaaga bixi mayso ya yani waxa weeyaan dhibaatana kaa gaari mayso marka haddaad wejigaaga qof muslima ku anfici karta ku anfac si awgeed baa nebigu wuxu uri sal lla ly slam man istataaca an yanfaca akhaahu falyafca ninka walaalkii wax u tari karaya ha sameeyo si awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu u baneeyey shafaacada iyo ergada imisa qof muslim oo dhiig loo haysto oo seefi dul saaran tahay ya waxa weeye intuu qof u kacay ilaahay uu ku badbaadiyey bifadlihi sooma badna marka saa macnaha caamkaa ku qaad qofkii khayrkii ilaahay uu siiyey maal iyo cilmi iyo jaah iyo maamuus wuxuu noqdo ha noqdo ku bakhaylay falaysa lahu umay sugnaanin cala alxaqiiqati marka dhabta laslagu wada hadlo ikhwaanun walaala ma laha iyo wa akhdaanun saaxiibatoona soo soo ma mid gacantii gooday oo aan waxba laga soo jarin oo waxa weeyaan waxa weeyaan yani dadka aan waxba siinaynin iyo adduunyana agtiisa ka buuxdo jaahiisa aan kugu anfacaynin nafci ummadda inuu waxyeelo mooyaane aan wax nafciya u lahayn ama mid ilaahay uu cilmi siiyo cilmigiisii meel la yuururo oo diidan in cidi ka barido ama waxa weeyaan wax laga weydiiyo ummadda islaamka waa iskaga yaacaysa waayo qofka bini aadamka dabeecaddiisu waa maxay qofka yani uu arko inuu yani wax qofka saa u dhaqmaya inay ka yaacaan baa dabeecaddu dadku dadku ay tahy marka dadku way kaa yaaci de dadku way kaa yaaci marka waana waana runtii yani marka haddaad rabta buu kuleeya yani wuxuu kuleeya sheekhu taa iska ilaali ilahay wixii uu ku siiyey ee aad wax ka bixin karto wax ka bixi wa axsinuu in allaha eesh yuxibu lmuxsiniin waa inaga xalit ula sheegayna ha ixsaanna waxaa ugu fadli badan qof muslim oo gaalnimo aad ka badbaadiso o aad cilmi u sheegto oo aad xaqa u hanuuniso mid gaalaad soo islaamiso waa kii nebigu alayh isalaatu wasalaam ku lahaa maxay cali bn abi aalib lian yahdi allahu bika rajulan waaxida inuu ilaahay hal qof kugu soo hanuuniyo ayaa adduunyada ayaa khayrun laka min xumri nicam adduunyada ashyaada ugu qaalisan taasaa kuu dhaantay bu nebigu alayh isalaatu wasalaam waadix ya ikhwaan sidaa awgeed ayaa ilaahay dadka ahlulcilmigae xaqii qariya iyagoo sheegi karaaya oo waxa weeyaan ilaahay uu maaragtay cadaab aliim oo shadiid u sheegay in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi ulaaika yalcanuhum allahu wayalcanuhum llaacinuun bu ilaha yidhi kuwii xoolihii zakadii diiday ilaahay wuxuu sheegay inay ku cadaab mudanayaan kuwii ma yani diiday wixii waajibee loogu lahaaye ehelkiisu ama caruurtiisu ama xaaskiisu ay ku lahaydee nafaqa ahaydee biilahaa diidayna waxaa la sheegay yani waxa weeyaan inuu dadka ugu shar badan yahay marka ilahay waa kayihi wayamnacuuna almaacuun xataa jaarka iyo maaragtay dhibidooda waa tala minciyey waaya wuxuu yihi sheekhu manjaada kaas kii maalka dadka intuu ilaahay xoolo siiyey xoolihii diiday xaalkiisu waa sidaas yani waxa weeyaan ama cilmigii diiday xaalkiisu waa sidaas ee khayrkii ilaahay uu siiyey wax ka bixin waaye marka wax ka bixi buu ku leeyahy man jahada ninka ku deeqa bilmaali maalkiisii ninka ku deeqa ee bixiya maalanaasu dadku way u leexdaan qaatibatan intay ka tira leegyihiin ilahi xaggiisay u leexdaan oo dadku waa ku ag ururaan ummaddu waa jeclaataa yani waxa weeyaan addoon dadka agtooda maxbuubka ah buu noqdaa walmaalu maalkuna lil insaani qofka bini aadanka ah fataanun mid fitneeye weeyaan waxay culimadu yidhahen beytkan waxaa ku fiican in la yidhaahdo man jaada qofka ku deeqa bilmaali maala naasu qaatibatan ilayhi falmaalu oo halka walmaalu sheekhu wow uu yidhi infaa laga dhigo macnuu muxuu noqonaya markaa dadku qofkii ay arkaan inuu xoolo haysto ee uu bixinaayo oo uu sadaqadaysanaayo oo uu kii baahnaa wax ka siinaayo oo uu ka xanuunsanayo ku dawaynaayo oo waxa weeyaan ka ka dhibaataysan uu dhibaatadii kaga dulqaadaayo oo uu riximkiisii ku xidhiidhinaayo oo walaaladiisa muslimiinta ugu gargaaraayo oo qof muslim oo deen loo haysta deyntii kaga bixinaayo waa kullaha waa wujuhu lkhayr oo qof daalib cilmiga ugu gargaaraayo oo qof ibnu sabiil oo waxa weeyaan musaafir ahaayo wad yani waxa weeyaan sihadkii ka go-ay ugu gargaarayo oo mid dayfo u yimi wax ka siinaayo hadi kullaha kullaha waa min awaab xasanaat qofka noocaasa ilaahay dadka yani wuxuu udhexdhiga yani dadku dhammaantood way ammaanayaan lakiin maxaynu xalay soo sheegnay inaanu qofka muslimkaa qasdigiisa ka dhiganin maxay markuu wax bixinaayo dadka agtooda magacaad ka heshid maamuus aad ka heshid ee qasdigiisuu noqdo inamaa nucimukum liesh liwajhi illahi hadhow haddii markaa xasanadii aad samaysay khayr kale kaaga yimaado dawaa khayr ilahay ku siiyey sheekhu markaa wuxuu leeyahay sababtu waa maxay bini aadanka waxaa lagu abuuray xubulmaal ilahay mxuu muxuu qur-aanka yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati ilahay wuxuu yihi shahawaadkay naftu jecesho bini aadamka loo qurxiyey shahawaadku waa maxay min annisaai walbaniina walqanaatiiri lmuqandarati buu ilahi yihi ilahay waxaa bini aadanka loo qurxiyuu jecel yahay ha yani waxa weeyaan shahawaadku jecel yahay oo min annisaai dumar ah xusina linaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina caruur ah walqanaatiiri lmuqandarati xoolo fara badan oo la kala roga ah insaanku aad buu xoolaa u jecel yahay si awgeed ba ilahay qur-aanka waxa uu ku sheegay yani waxa weeyaan bini aadamku inuu suuratu alfajr maxay ahayd ayaddii ku jirta wa yuxibuuna almaala xuban jama marka maalka bini aadamku aad buu u jeceli marka markuu bini aadamku qof maalkii ku arko oo uu jeclaa uu arko qofkiio dadkii u samafalaya waa ku ururayaan waa waxa weeyaan qofkaasi dadka waa hantinaya maalana walmaalu lilinsaani fataanu nin baa dariifo yar sameeye wuxuu yidhi ra-aytu nnaasa qad maaluu ilaa man cindahum maalu waxaan arkay buu ihi dadkiiyo waxay raaceen ciddii xoola haysata ciddaas unbay ka ag ka ag dhow yihiin waxa weeyaan yani agtooda weji ku leh waman laa cindahu maalu fa canhu nnaasu maalu buuhi ninkii aan waxba haysanna dadkii waa ka tegeen buuhi dadkii way ka tegeen buuhi marka maalka iyo maaragtay maalku wuxuu ka mid yahay waa mashqalo waxyaabaha qofka aakhiro ka mashquuliya ayuu ka mid yahay sidaa awgeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna caruurtiinna iyo ehelkiinna iyo xoolihiinna hantidiinu waa fitna buu ilahay yidhi aakhira idinka fitnaynaysaa waxa weeyaan ilahay wuxuu ka digtoonaada ka digtoonaada oo sidee awlaaddeeda aakhira iga fidnaynaysaa intaad is leedahay iyaga risiq u raadi ayaa waxaa laga yaabaa inaad meelo maaragtay baholaa ku dhacdo siaas u leedahay yani baahidooda awd oo waxa weeyaan aad iyaga u raadcaynaysa waxaa laga yaabaa inay salaada ku dhaafaan waxaa laga yaabaa in waxa weeye jamacyadu kaa tagaan waxaa laga yaabaa nasal allah alcaafiya ilahana asturo waxaa laga yaabaa waxa weeyaan inaa inaad yani hamigaagu noqdo bal iyagun horta iska aamusii oo xaaladooda iska sug oo dabadeedna aad mahaali ku dhacdo maal shubha ah mid xaaraan ah waxa weeyaan aanad u eegin kana xoolumata aad gurto saa ogeed waxaa laga yaabaa intuu adigoo absad mithaal adoo sii baxaya inuu ilmo yar intuu kaa daba qayli aad istiraaha aamusi dabadeedna intaad isaga sasamaysa salaadii laga baxo walihaada caaisha radi allahu tacala canha maxay tidhi waxay tii rasuulku guriga markuu nala joogo guriguu nagala shaqin jiray kaana fii khidmati ahli dharka wixii go-aan buu noo toli jiray waa nebi maxamed ah dharka wixii go-aan buu noo toltoli jiray sala allahu caleyh wasalam yani waxa weeyaan kaana yurajicu thawba wax allaala waxa baahiya guriga ayuu noo qaban jiray kaana fii khidmati ahlihi waa rasuulka caleyh isalaatu wasalaam inana waxaa laga yaabaa intaad iska timaado markaad timaado inaad wax la qabato iska dhaaf inaad tiraa naya waxuu kuu sheega ha ilahay khara ku siiyo ciyaalkan buuqood iga ilaali maseexanaya ya rasuulku saasuu samayn jiray bay tiri caaisha radi allahu tacala canha waa ashrafu khalq illahi marada naga gogodu noo toli jiray kabtu noo toli jiray yani waxa weeyaan mararka qaarkood waxaa kusoo aroortay riwaayadka qaarkood wayaxlibu shaatahu neefka xoolaha haddii maaragtay uu irmaan yahay wuu noo liisi jiray nebigu aleyh isalaatu wasalam ayna annaas ya ikhwaan maanta taas in yar unbaa dadka lagu hayaa bal raggii waxay u haystaan taas inay raganimo la-aan tahay dumarka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay markay ninkeedii israa wax la qabo oo israa bal hadda saacid oo haddaad yani waa tano way daasho carruur bay haysaaye bal hadda waxyaabaa qaar ka qaba inay tiraa war wadaadkii qorqadu noqdayo madbaqi baan ka kari lahay iyo maaragta ya baa laga yaaba laakin hadigii nabigu caleyh salaatu wasalaam caynkaa mu hayn caynkaa mu hayn waxa uu yiri laakiin maxay tiri caaisha hadalkaa ku dartay waxay tiri caaisha radia allahu tacaala canha faida adana almuadinu mise faida aqaama faida uqimat salaatu markay salaadu soo gashay eedaanka uu maqlo kaanahu laa yacrifuna nebigu inaana aqoon baad moodi jirta kadinkuu ka bixi jiray aleyh salaatu wasalaam hu hada ayb sa awgeed waa inuu qofku ka digtoonaado ilahay qur-aanka wuxuu ku yiri yani awlaadaada iyo hantidaada iyo waxa weeyaan waxa aad samaynaysa ee ilaahay uu ka digaayo waxay ka mid yihiin adduunyada ilahayna wuxuu yihi wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur maaragta adduunyada ilahay dhaldhalaal buu ku sheegay mataacu lquruur waxaa la yidhaha ilmaha yar marka maaragtay uu ooyo waxbaad ku waxbaad ku aamusiisaa laakiin waxaad ku aamusinaysaa dee wax baaqiyo jiraya maaha inta wax laga in yar uu ku ciyaara laga yaaba inuu jijibiyo taas weeyaan adduunya xaqiiqadeeda buu yidhi bal hadda dhegayso saciid ibnu jubayr caalim culimadii sunnada kamida oo waxa weeyaan taabici oo fasiraya mataacu lquruur wuxuu yihi maa yulhiika can alab alaakhira mataacu lquruur maa yulhiika can alab alaakhira mataacu lquruurka ilaahay uu sheegayaa ee adduunyada uu ku matelay waa wixii aakhira kaa mashquuliye buuri aragta hadda wamaa lam yulhika wixii aan aakhira kaa mashquulin falaysa mataacu lquruuri mataacu lquruur maaha walow adduunyo badan ba ha ahaatee hadday aakhiradaada kaa mashquulin maaha mataacu lquruur walaakinahu balaagun ilaa maa huwa khayru minhu laakiin waa waxaad ku gaaraysa wax isaga ka khayr badan waa waxaad ku gaaraysa maxay ikhwaani wax isaga ka khayr badan waay marka taasina waa sidaas marka waa in aad qofku u digtoonayo saa awgeed ba ilahay wuxuu yihi wallaahu cindahu ajrun cadiim markuu ilaahay sheegay awlaadda iyo amwaashu inay fitno yihiin ayuu ilaahay wuxuu yihi wallaahu cindahu ajrun cadiim fitnadaa iska jir aakhiradaa da u shaqayso sababtu tahay ilaahay waxaa agtiisa yaalla ajar weyn oo ciddii heshaa cidduu ilahay waafajiya una heliso waay wuxuu yihi sheekhu man saalama annaasa ninka dadka la heshiiya yaslam wuxuu ka magangeli min khawaa'ilihim cadaw cadowtinimadoodu ka magangeli yani cadaawaddoodu ka magangeli cafwan cadaawadooduu ka magangeli yaslam wuxuu ka magan ka nabadgeli min khawaa'ilihim cadownimadooduu ka magangeli oo inay cadow u noqdaan ayuu ka magangelaya ayuu ka nabadgelaya wuxuu ka magan gelayaa inay xasdiyaan wuxuu ka magan gelayaa inay dhibaan yani waxa weyaan ay intaasuu ka nabad nabadgelaya wa caasha wuu noolaani wa huwa qariirul cayni isagoo ilqabow oo waxa weeyaan degan oo jadlaanun faraxsan haddii dadka sharkooda aad iska ilaaliso oo aad taada ku mashquusho oo aan dadka waxa weeyaan aanad dhib u geysanin oo aanad ummadda adigu waxa weeyaan aanad dhibin bili-aadanka aada mudaaraad kula dhaqanto sharkooda waad ka nabadgelaysaa cadaawadoodana waad ka nabadgelaysaa wacaasha wahuwa qariiru lcayni adigoo waxaad ka magangelaysaa hami iyo xasad iyo inaad qili qaado laabtaada ku bogto dadka qaarkood aad yani jeclaysato inaad ka aargoosato waxaaso dhan baad ka magangelaysa ka nabadgelisa cafwan marka yani waxay ku tusinaysaa sidee baad uga magangelaysa uga nabadgelaysaa taas waxaad uga ooba oo bini-aadanka yani jooga ayaad saa caynkaa ugaga noolaan kartaa waxaad ugaga noolaan kartaa laba midkood inaad laba shay samayso bilixsaani ilayhim inaad dadkii u samafasho siduu sheekhu soo sheegay iyo waxa weeyaan marka uu mid iyaga kamidihi ku dhibu dhib kuu geysto inaad iska cafido oo aad aanad isku dhibin hadda ma garatid waayo bila-aadankuu siduu sheekhu sheegi doono dad badan oo inkaa arqabayaala ku jiro oo dadka dhiba marka haddaad dadkaa dee aada la yaro jeexjeexdo ood istiraha nin walba wadada bal haddaa ha kusoo dhacee runta u yaro sheeg waxay imanaysaa dad badan isnacdaan dad badan inay isnacdaan waanay iman doontaa wax kamidii baabkan wax kamidii way iman doonaan meel kaliu sheekh ku keeni doonaa naaimku wuxuu yihi raximah llah man kana lilcaqli sulطaan عalayhi gada wma clى nafsihi lilxirsi sulطaanu man kaana kii uu u sugnaaday lilcaqli caqliga uu sugnaaday sulطaanun sulطaan uu ugu sugnaaday calayhi guudkiisa oo caqligiisu uu hogaaminayo hadaa waxa uu ahaadaa ama waa bariistaa wamaa calaa nafsihi walxaal maa calaa nafsihi naftiisa aanu ugu sugnayn lilxirsi damaca iyo waxa weeyaan maaragtay xirsiga iyo dadaalka iyo damaca adduunyada uu damcaayo sulطaanun wax madaxtinimo ahi aanay ugu sugnayn muraadku sheekhu ujeeda waxa weye qofka caqligiisa uu maamulaya caqli qaba ee aan waxa weeyaan waxa maamulaya oo hogaaminaya aanay ahayn damac iyo xirsi iyo xadgudub uu waxa weeyaan doonaya inuu dadka waxoodii isku darsado qofkaasi wuxuu iska noolaanayaa isagoo wax dhiba aan qabin ma aragtaada muxuu meesha ka saarayaa sheekhu haddii qofka waxaa hogaaminaya uu noqdo damac waxaa imanaysa inaad dadka dulmido oo dadkii aanaydin kala magan kala nabadgelin oo waxa weeyaan dhibaata kaa soo gaadho oo waxa weeyaan adiga lagu dhibo dabadeedna waxa weeye madmuum aad noqoto ila dadka waxoodii baad rabtaa inaad xoog kaga qaadiyo damace mafhuum soo maa halkaas man kaana sulطaanun lilcaqli man kaana kuu ahaaday sulطaanun hogaamin oo lilcaqli caqligu hogaamiyo calayhi hadaa wuxuu qofkaasi ahaanayaa qofka caqligiisa hogaaminaya hadaa wuxuu ahaanayaa wamaa calaa nafsihi isagoona naftiisa u sugnayn sulطaanun hogaamin lilxirsi damaca hogaamiyo iyo dadaal nebigu muxuu yihi ninka adduunyo iyo sharaf ku dadaalaya ee magac iyo maamuus iyo hanti raba wuxuu ka dhigan yahay buu nebigu yihi yay gaajoonaya oo ari lagu sii daayey yacni fasaadka labadaa shay raadintoodu diintiisa ay gaadhsiinayaan waxaa ka xun ayaa ka xun fasaadka yey iyo bahalkaas habar dugaaga lagu sii daynayo adi fasaadkuu dhigaya waxaa ka xun ta qofka damaca gala ee sharaf iyo madaxtinimo uu raadinayo ay diintiisa ugeysato yani diintiisa baabinaysa waxaaynu arkayna marka sheekh wuxuu leey yaan yaanu ka hogaaminin damac iyo xadgudub haddaad doonaysa dadka inaad dee nabadgelyo kula noolaato si awgeed ayaa ilahay qur-aanka wuxuu ku yihi haddii idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu esh waliyun xamiim shaafici bal hadda dhegeyso raximah llah shaafici wuxuu yihi alcaqlu caqlaani caqligu waa laba caqli buu yihi waa hadal cajiiba moogta waa caqlu hidaaya iyo caqlu macaash buu yihi caqligu waa caqli waa caqli hanuun oo qofka wixii wanaag ahaa ee wanaagsanaa ee toosnaa ayuu tusinaya oo qofkuu ku dadaalaya waa caqlu macaashin caqlina waa caqli waxa weeyaan calooshila ciyaaraho wuxuu yaqaanaa un siduu u noolaado bas saasuu yihi imaam shaafici iminka gaaladu caqliga ay leeyihiin ma caqlu hidaaya a caqlu macaash si awgeed baa ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegay alif lamin gulibat الrum fi adna اlardi whm min bacdi galbhm sayghlibun fi bidci siniina lilahi اlamru min qabl wmin bacdi wayowmaydin yafraxu lmuminuun ilahi wuxuu sheegay inay adduunyada aad u yaclamuuna ظaahira min alxayaati اdunya waxay aad iyo aad u yaqaanaanay mutafaniniin ku yihiin ay garaajuwaytara ku yihiin adduunyada iyo sida loo kala dhigdhiga sida loo maamula iyo bahasha sida loo raadiyo ma aragtaad lakin aakhire warkeed ma hayaan caqligooda waa caqlu macaash inuu caqligoodu caqlu macaash yahay oo caqli caruuru yahay waxaa u daliilaa ilaahay marka aakhiro la tago naarta marka lagu shubo waxaa la odhanaya war maxaa naarta idin geliyay waxay odhanayaan law kunaa nacqilu aw nasmacu maa kunaa fi asxaabi saciir haddaanu caqli lahaan lahayn wax maqli lahayn jahanamo maanu galneen oo miyay walwaalaayeen oo dharkaba way dhigteen marka adduunkii jooge meme waalwaalay way caqli qabeen laakiin caqligay caqligay la-aayeen waa maxay waa caqlu hidaaya ma aragta hadda waa caqlu hidaaya si awgeed caqligaagu hadduu kaa yahay oo caqli waayeel uu yahay oo caqli murtiyeed uu yahay oo caqli ka nibraas qaadanaya sharcigii uu yahay hanuunku kutusaya hanuunka ayuu kutusinaya caqligana waxaa ka mid ah qofku inuu u degdego yani waxa weeye tawbada iyo maaragtay acmaasha saalixa waxaa kamid waxaa ka mid ah inuu waxa weeyaan xuquuqdii ilaahay saaray ama miduu ilaahay ku leeyahay ama mid khalqigu ku leeyihiin inuu waxa weeyaan iska oofiyo oo uu ku dadaalo oo waxa weeyaan naftiisa uu wixii khayrkeeda kula dagaalamo oo uu kala dagaalamo wixii halaageeda ah yacni waxa weeye ayaa caqliga waxaa ka mid ah iyo raganimada dee in dadka dadkii ugu wanaaga badnaa ee kuu wanaag samay aad u wanaag samayso labadaada waalida gaaladaa le low kunaa nacqilu aw nasmacu maa kunaa fi asxaabi saciir ee aynu aragna inaanay caqli meesha ku hayn inuu qofka muslimkaa iyaga ammaano oo uu yidhaaho muslimiinta iyagaa dhaama oo uu yidhaaho muslimku nuur badan ma laha oo uu yidhaaho waxa weeyaan qofku uu yidhaaho war gaal maxasta ii reebaa dhaama muslimkaan arko ma garatay waa qalad qofka muslimkahi walow macsiyaha samaynayo gaal isagaa ka qiimo badan mar walba walihaada sharciga maxaa lagu sharciyey gaa qof muslimi hadduu gaal dila maa loo dilaya yuqtal la laa yuqtal loo dili maayo marka waxa weeyaan waa in aada ogaato gaal hadduu sharaf lahaan lahaa ilaahii abuuray ayuu waxa weeyaan ka amar qaadan lahaa si awgeed baa ilahay wuxuu yihi inhum kal ancaami bal hum adaluu bilahi ilahay wuxuu ihi waa xoolo bal xoolaha dhaamo way ka liitaan xoolaha kaainad amanta xaquma laakhi macnaheedu maa inaanu muslimku qaldamin gaalku wax wanaagsan wuu samayn karaa laakiin waxaan ka hadlayaa in qofka muslimkaahi uu in badan qadiyadda noocaasa ku ku ikhtiraaro ma aha waxaanad ogaataa ixsaankay gaala muslim u samaynayaan ujeeday ka leeyihiin sheekhow ya reerka la raray gee geedigu meel shishu u raray rag badan baa waagu ku beryay oo islaa wallaahi gaal maxasta kuu ilaalinaya ayaad ag fadhidaayo waxa weeyaan bele ma qabtid rag badan bu waagu dabadooda ka beryay ya gaalnimo iyo gaal iyo xaalkii waa soo aragteenoo idinkaa iga badiya idinkaa iga badiya somalida waxay tiraa wadiiqanin maray baa laga waraysta wakiic raximahullah waxa uu yihi waa caalim culimadii muslimiinta ka mid a wakiic bnu jarax inama alcaaqilu man caqila can illahi amrah caaqil waxaa la yidhaaho ninkii ilaahay amarkiisa ilaahay wixii ilaahay uu ka rabo fahmay ee ilaahay ka amar qaatay hada huwa alcaaqil laysa man caqila amra dunyaahu ninka adduunyadiisa yaqaane xariifka ku ah ee aan lagaga daba dhufanin kaasi caaqil maaha ee aakhiro ku ilooday hada laysa bicaaqil waayo hadduu caaqil yahay ma aakhi ma shay baaqiyoo hadhaya ayuu ka doorbidi lahaa shay zuulaya ya haddii maanta mihaal taqriibi yaan idin siinaya hadduu maanta nin kuu yimaado ku dhaho milyoon riyaal wayaan tani tanna waa hal riyaal labada kii aad doontaad khiyaaru leeda qaado oo dabeedna aad tira halka riyaal baan qaadanaya hal hada caqlun ya ikhwaan dadka waxay kutusinaysaa qofkaasi inaanu inaa inuu qalad u fikirayo marka waxa uu yidhi maxaa dhahaayey culamadii hore rag kamidi waxay idhaheen man calaa caqluhu calaa hawaahu calaa shahwatihi faqad naja ninka shahwadiisa iyo hawadiisa caqligiisu uu ka qaalib noqdo waa badbaaday waman laa faqad khasira wahalak ay idhaheen faqad khasira wahalak ka soco wuxuu yihi sheekhu man madda ninka fidiya darfan arag ninka u fidiya ninka araggiisa ku fidiya lifardljahli jaahilnimo awgeed jaahilnimo qaalib ka noqotay awgeed naxwa hawan macsiyo xaggeed ninka u hanqaltaaga naxwa hawan ninka macsiyo yani xaggeed u hanqaltaaga aqdaa ninkaasi wuxuu ka gaabiyaa calal xaqi xaqii inuu u gargaaro yowman maalin wa huwa khasyaanun isagoo daliilah oo dulaysan wuxuu sheeku leeyahay ninka hawadiisu intay ka qaalib noqoto ila waa kii hadda ka sheekeynaya ninka caaqilka ah inuu qofka hawadiisa dabdiyay ninka hawadiisa intay ka qaalib noqoto dabadeedna macsiyo dhex dabaasho ee indhihiisa usii usii daaya macsiyo ee jawaarixdiisa macsiyo usii daaya ee macsiyo raaca ya kaasi waxaa imanaysa buu yihi sheekhu inuu xaqii indhaha ka qarsado xaqna aanu u nusraynin xaqna aanu qaadanin dalaalo iyo baadi uu ka faa'iido waxaa imanaysa inuu dulloobo waayo macsiyadu dadka way dulleysaa dullaynta ay macsiyadu dullaysay baa waxay u diidaysaa inuu xaqii u nusreeyo haddama ma fahanteen ikhwani inuu xaqii eesh u nusreeyo nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam wa jucila adillatu wasagaar calaa man khaalafa amri dulli iyo liidasho waxaa dusha laga saaray buu nebigu uri sala allahu alay wasalam calaa man khaalafa amri ninkaa markaga khilaafa sidaa awgeed xaqa oo la khilaafo wax oo macsiyo la sameeyo waxaa laga faaciida in la duloobo nebigeenu ba hadda dhegeyso nebigeenu saddex shay buu sheegay subxaan allah yacni sharciga waa ku caddahay in macsiyadu dadka dulayso nebigeenu wuxuu sheegay maalinta muslimiintu waajibaadkii ka tagaan ee macaasidii sameeyaan ee adduunye iyo aakhire adduunye door bidaan inuu ilaahay dulli ku sallidayo cadowgooduna ka gacan sarraynayo soo taynu maanta noolnay maa ikhwaani ya nebigu wuxuu ihi idaa akhadtum idaa radi idaa idaa idaa ra idaa tabaayactum bilciina waa nooc daqiiq ah oo ribada ka mid a markaad ribo ku dhaqantaan oo ku beectantaan nooc ribadii ka mid oo weliba daqiiqa waxay culimadu idhaaheen noocii daqiiq ahaabaa la sheegay dee ninka wax cad oo uu hadixa sameeyey wuu kasii darayay bay dhahen ee khamri cabay ee zine sameeyey ee waxa weeyaan waajibaadkii ka tegey ee ribadii rasmiga ahayd ee laysku waafaqsanaa inay rabo tahay la gurubsanaya idaa tabaayactum bilciina wa raditum bizarci daba dhulkana aa iska falataan wa akhadtum adnaab albaqar adduunyana aad dabada kadaba raacdaan a wa taraktum ljihaada fi sabiili llahi waajibaadkiina aa ka tagtaan jihaadkiiyo fardu kifaayaabaa la sheegay waa waajib waa fardu kifaaya ninka salaada ka tegeyso kama xuma ha min baabi awla fardu kifaaya haddii laga wada tago haddii lagu dambaabay fardu caynkii laga wada tegay maxaad mootay wa taraktum ljihaada fi sabiili llah nebigu wuxu salat allahu calaykum dullan laa yansicuhu minkum cankum ilahay wuxuu idinku sallidayaa dulli aanu idinka siibaynin ilaa xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina aa u noqotaan riwaayaadka axaadiista qaarkood waxaa kusoo arortay watunzacu lmahaabatu min quluubi caduwikum cadowgiinana waa laga siibaya inuu idinka haybadaysto meel walba idinkusoo dhiiranaya marka muslimku dib ha isugu noqdo saa awgeed sheekh wuxuu leeyahay ninkii macsiyo indhihiisa u fidiya ee gacmihiisa usii daaya man madda ninka fidiya darfan yani waxa weeyaan arag iyo araggiisa naxwa hawan macsiyo xaggeed u fidiya lifaradljahli farad waa waa haalib jahli ka qaalib noqday awgeed darteed ya iyo xaqiiu shaydaan u addeecayo waxaa imanaysa inuu xaqii ka haro aqdaa cala alxaqi yowman xaqii waa uu ka gaabiyaa oo uma gargaaro maalin haddii loo baahdo wahuwa khasyaanu isagoo dulaysan waxa weeyaan oo macsiyu dulaysan marka in macaasida aad la isaga digtoonaado qofka muslimka ah macsuum maaha haddii ay macsiyadu ka dhacdo waa inuu toobad keeno sheekhu wuxuu yidhi man caashara annaasa ninka dadka la dhaqma laaqaa minhum laaqaa minhum iyaga wuxuu kala kulmayaa nasaban tacab iyo iyo iyo mashaqo oo dadku dee sidaad doonaysa wada noqon maayaan soo saa maa a ninka dadka la dhaqma ee dadka dhex gala waxa weeyaan dadka wuxuu arkayaa mid mid wanaagsan wuxuu arkayaa mid xun wuxuu arkayaa mid macangegah wuxuu arkayaa mid wanaagsan waxa weeyaan maaragtay dabeecad fiican wuxuu arkayaa mid la wadi karo wuxuu arkayaa mid waxa weeyaan haydaarin kuma daara xaaladiisu ay tahay waxa wey dadka wax walba uu ku arkaya dalka dadka wax walba uu ku arkaya lianna maxaa yeelay buri sheekhu sawsahum dabeecadoodu dadka bagyun asalka bili aadan bagyun xadgudub weeye iyo cudwaanun waxa weeyaan maxaa dhahay dulmi bini aadamka waxaa u asala inuu yahay mid jahliya waxa weeyaan daluumun jahuul so ilahay quraan kuma tilmaamay inuu bini aadamku daluumun jahuul yahay ya wa kana wakhuliqa linsaanu maxay ahayd aayadda quraan waxa weeyaan insaanka waxaa asal u ah dulmiga yani waxa weeyaan iyo bakyiga iyo jahliga ayaa asal u ah saa awgeed wuxuu ku leeyahy dadka dabeecdoodu isku mid maaha mukhaaladada dadka aad la dhaqanto wax ciidda ka badan baad ka arkaysaa sidaa awgeed waa maxay maxaad yeelaysaa dee haddaad istiraaha dadku sidaa ha ku wada noqdaan oo ha ku wada toosnaadaan oo dadkiina waan la dhaqmayaa dee ma u dulqaadan kartid maxaad markaa samaynaysaa haddaad ogaato dadkiina aan waac yihiin dee waa inaad u sabirto oo u dulqaadato oo waxa weeyaan yani waxa weyan ku dadaasho inaad waxa weeyaan mudaaraad iyo aad la samayso waxa weeyaan qaab qaab wanagsan aad la noolaan karto inaad fuligeed qabato dabcan dadka dhammaantood caynkaa ma wada aha sheekhu wuxuu ka hadlayaa haalibka dadka dadka badankooda sidaa inay yihiin yani waxa weeye waxaad ogaanaysaa ikhwaani mucaasharatu nnaas waa fan u baahan cilmi badan in dadka aada la dhaqanto mid horta waad ogaanaysaye dadka inay kaa wada raalli noqdaan gaari maysid imaamu shaafici wuxuu yidhi rida annaasi gaayatun laa tudrak dadka bini-aadankaa inay kaa raalli noqdaan oo kaa wada raalli noqdaan waa waa yool aan la gaadhayn buu yidhi walaysa ila salaamati min sabiil inaad dadka ka magan gasho dha aan dadku ku dhibinna iyana dhici maysa buuhi maxaad markaa samaynaysaa fa calayka maa yanfacuka wixii ku anfacaya qaado wixii ku dhibayana iska ilaaliyo wixii ku anfacaya intaad qaadato falzamhu laazim buuhi allah mustacaan yani culimada ayuba sakhtiyaani wuxuu yihi raximah llah laa yasuudu lcabdu addoonku madax noqon maayo ama maamuus iyo magac yeelan maayo ama qof sharaf loo dadka ku dhex nool noqon maayo xataa takuuna fiihi khaslatan ilaa laba shay laga helo alyaasu mima fi aydi nnaas waa inuu ka quusto oo dadka waxooda u daayo oo aanu dadka baryin oo aanu dadka waxba weydiisanin oo uu isku dayo inuu dadka ka maarmo waxay haystaan iyo watakaafulu camaa yakuunu minhu wixii ka dhacaya dhibe ay dadku ku samaynayaanna inuu waxa weeyaan iska dhaafo oo aanu aanu dabagelin aanu dhibaato samaynin maaragta waxaa kalou yidhi shaafici mar kale waxa uu yihi allabiibu huwa alcaaqilu lfatin almutagaafil labiib ninka maskaxda badani ninka caqliga li waxa weeye waa ninka fatinka ee soo jeeda ee aan la dagin ma aha mid dhegweyn oo lagu dul socdo ya oo wax kasta la marsiiyo ya waa fatin laakin waa mutagaafilo yani waxa weeyaan wuxuu iska dhigayaa inaan waxyaabaha qaarkood dareensanayn isagoo dareensan bu ayuu liqaya waa ka yidhi cumar khataab lastu bikhibi'in wala lkhibu yakhdacuni inkaar qaba mayhi bu i lakin inkaar qabun inuu daga mayhi ya ma garata ha waxay yidhaahdeen yani waxa weeye ahlulcilmiga qaarkood caqliga haddaad doonayso xaqiiqadiisa inaad ogaato iyo dadnimadu almuru'a altakaful can sana likhwan mura'aad iyo dadnimadu waa inaad walaalaha aad u cudur daarto dhibkooda u dulqaadato yani cafiga ku dadaasho maaha inaad yani waxa weeyaan sida ninka shariigaaga ee xoolaha wada leedin aad riyaal riyaalka iyo dolar dolarka aad uga xisaabinaysa inaad saaxiibkaa ula xisaabtanto maalin hiblaayan intaas adigu samaysay waa kala dhaqaajinaysaan intaa sidaa yeeso marka waa sidaas markaa sheekhu markuu leeyahy man cashara annaasa laaqa minhum nasaban dadka qaalibkoodu tilmaamaya wa ilaa dadka waxaa ku jira dad saalixiina waxaa ku jira culimo waxaa ku jirta aimo waxaa ku jirta umaro yani waxa weeyaan khayr badan ayaa ku jira oo waxa weeyaan liqaagooda iyo la kulankooda iyo dhexgalkoodu waxa weeyaan uu khayr yahay rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu yihi almu'minu ya'lafu wa yu'lafu qofka mu'minkaahi dadka is isna dadka waa uu waa waa uu soo dhaweeyaa isna waxa weeyaan waa la soo dhaweeyaa oo waxa weeye yani waa ni waa qof dad dhexgal ah buuhi nabigu alayh isalaatu wasalaam qofka muminka ma aragtaa rasuulkeena sal alla alay slam waxa lagu uri walaw kunta fadan kaliida alqalbi lafaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd buu nabiga lagu uri mid aad adag oo dabeecad qallafsan oo waxa weeyaan kagan ummaddu way kaa yaaci lahayd ba lagu uri walaw kunta fadan marka inuu ninka daaciga saa noqda maaha ninka daaciga waa noqdaa nin la ballaaran leh dulqaad badan leh waxa weeyaan waayo dadkan yani jahli baa haya inaad badbaadisaad rabtaa oo aad wa ilaahay ugu dhawaato markaa waa inaad ogaataa in wax walba kaaga soo baxayaan ninba wixii ka sheekeeyey mid baa yimi buuri markaasaa qaraabadaydu ahaayo waxa uu maaragtay rabay inaan wax tara buuri wixii aan helaya baan siiyey buuri ya haasintu saabeyga buuri aar waxaa ma qaadanin ni hor allaah ya de haddaad dheg iyo dhaban fujiso tiraa war tag waad edab daran tee siiyoo jeebka kurid intaadi yaray dee adiyo ninkaa maalintaasa isugu kin dambaynaysa laakin ogow qofkan in maaragtay jahlihayo aad u ixsaan samaynayso qul lahu qawlan qawl wanaagsan ku dheh kelima ayibada waa sadaqa moogta mar kalaan walaal kuu badindhe wuxuu yihi waman yufatish ninka baadhbaada can ilikhwaani walaalaha ninka baada yaqlihimu wuu cadhoon sababtu waa maxay fajullu ikhwaani hada alcasri dadkan casrigiisa ikhwada cas yani casrigan dadkiisa badankoodu khawaanun waa kuwa khaaimiina waa jamcu khaain oo waxa weeyaan walaaltinimadooda aanay toosnayn buuri oo dad walaala laga dhigta maaha waxaa kaloo loo laqbeeyay in la idhaaho yani waxa weeyaan fajullu ikhwaani hada alcasri khawaanun iyo khuwaanun labadaba waa la yidhi waana isku macno waana isku macno midna waa masder midna waa jamcu khaa'in midna waa masder midna waa jamcu khaa'in halkan sheekhu wuxuu kaga warramaya masalo walaalaha iyo qaabka aada ula dhaqmayso ku saabsan iyo saaxiibada iyo dadka kula dhashay ee kuga xiriirsan ee aada la dhaqmayso saad ula dhaqmaysa waxaynu nidhi mid weeye horta haddii aad dadkaa doonto inaanu qofna kugu leexan qofna kugu gefin walaal la-aan baad soo hadhaysa waxau yihi fudayl ibnu ciyaad man dalaba akhan bilaa caybin baqiya bilaa akhin ninka walaal bilaa ceeba doonaya oo aan xab- yacni aada iyo aada u toosan oo aan wax qalada lahayn walaaltinimuu dheefaa bu walaal la-aan walaal walaal walaal la-aan buu dheefaa buri cid kaamili ma jirto kulu bni aadama khataa wa khayru khataain man tawaabuun ayib sidaa ogeed maadaamaad sidaa ogaatay waa inaad ku tala gashaa walaalada inaad waxa weeyaan kula dhaqanto musaamaxada iyo cafiga iyo kalgacaylka oo aad in badan oo khaladaadkooda ah adoo khalad u arka aad u dul qaadato oo marka aad khalad ku samayso aad ka cudur daarato ya markaad khalad ku samayso aad ka cudur daarato ya waxa uu yidhi nin nin waxa weeyaan eh, ka sheekeynayay walaalaha yaad walaal ka dhiganaysa taasay ahlucilmiga ka hadleen iyaduna waxaad walaal ka dhiganaysaa nin aakhiradaada iyo adduun yani aakhiradaada ku anfacayo oon ku dhibaynin Ah, waxay culimadu yidhahdeen waa inaad walaal ka dhigataa man idaa kafalta nabahak min marka ay kafladi kugu dhacdeed waxoogaa ka dhacdo ku baraarujiyo kula warya war heblow war ilahay ka baq waar maanta waad gaabisay waar ina aynu soonno waar ay ina mari jamici qabane inaga ci- ina mari cilmi doonane waxa weeyaan waar aynu aakhirada in u shaqaysano oo balkaale hadda waxoogaa quraana aynu wada raacano maaragta ninkaa marka kaflada kugu dhacdo kubo- kugu boorinaya aakhiro waida jta- wa- waida nasiita dakarag markaad ilowdana ku xasuusinaya waida ijtahadta acaanak marka aad dadaashana kuu gargaaraya culimada qaarkood waxay dhahan markay dhibi kugu dhacdana ku garab gelaya walihaada salafka qaarkood bal hadda dhegeyso markii la weydiiyey asmaci baa wuxuu ku yidhi khaalid ibnu safwaan baan ku yidhi buu yidhi ayaa lagu yidhi buu yidhi ayul ikhwaani axabu ilayka walaal walaal qof aad walaal ka dhigata maxaad ugu jeceshay markaasuu wuxuu yidhi man sadada khalali man sadada khalali ninka ninka godaloolahayga toosiya wa gafara zalali dhacdhacaygana iska dhaafa wa qabila cilali yaa xanuunadayda iyo dabeecadayda maaragtay aan isku toosnayna igu wata oo walaaltinimo igaga dhigta ninkaasa walaalnimo ugu jeceliba yani wuxuu tilmaamayaa eh, hadalka uu tilmaamay fudayl ibnu ciyaad ee walaal bilaa ceeb inaanu jirin thawri waxa uu yidhi maa wajadnaa shay-an anfaca fii diinin walaa dunyan min akhan muwaafiq walaal wanaagsan oo saalix ah oo aada la saaxiibto adduunye iyo yani waxa weeyaan diintoonna wax ka wanaagsan maanu helin yaxya ibnu kathiir wuxuu yidhi khayru likhwaani walaala waxaa ugu khayr badan aladii yaquulu lisaaxibihi tacaala nasuumu qabla an namuut war yaa hebel inakeen soonna intaanay geri inoo imane oo acmaal saalixa shaqaysane kaasaa walaala ugu khayr badan aakhiradaada ku xasuusinaya ma aha ninka intuu ku yimaada koodha- ku odhanaya war hebel he bal caawa magaahudheel hebel isugu keenkeena deedna ku odhanaya ni haadhe halkaa waxa weeyaan furas tijaaraha ka fiic ka furane ya waxa weeyaan sheris bay u baahan tahay inaynu intaynu isu geyno aynu waxa aasaasno ee adduunye mooya wax ta- kula daba uu kula daba socdaa aanay jirin kaas walaa laga khayr badan wey bal hadda dhegeysa wuxu uhi wa sharul ikhwaani walaala waxaa ugu shar badan aladii yaquulu liakhiihi tacaal tacaala naakulu wanashrab qablahu namuut warna keen cunto iyo sharaab kasoo dharagne ya war adduunyada henisiina marni kusoo raaxaysana intaanu dhiman berri waa ka dhimanayna bahasha ninka calool inaad buuxise kuugu yeedhaya ee warkiisu uu sidaa yahay ka digtoonow waa nin aakhira kaasii wada sidaa awgeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay idhaaheen maa aflaxa man aflaxa ila bisuxbati man aflax ciddii liibaantay waxa ay ku liibaantay ilaahay tawfiiqdiisa dabadeed saaxiibtinimada ay la saaxiibeen cid khayr qabta ee akhyaar ina akha- ina akhaaka sidqa man sacaa macak waman yaduru nafsahu liyanfacak waman idaa raybu- raybu zamaani sadacak shatata shamlahu liyajmacak hadalkaasuu tilmaamaya ninkaasina marka walaalayaal dadka badankooda yani waxa weeye eh, waa inaad ogaato sidaa awgeed ayaa waxa sharcigu uu uu u nahyiyey in qofka walaa qofka walaalkaayo ceebihiisa aad raaraacdo rasuulku wuxu uhi walaa tajasasuu ilahay waxau qur-aanku uhi walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda ilahi wuxuu uhi hays xamanina hays caayina hayse falagaadeynina walaaltinimaday baabinaysa rasuulku waxa uu yihi laa taxaasadu walaa tabaaqadu walaa tajasasuu walaa taxasasuu wakunuu cibaad allahi ikhwa walaa tadaabaruu walaa yaktab bacdukum walaa tadaabaru wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaala ahaada bu ayuu rasul sal waxaa laga digay wax allaala wixii walaaltinimo baabinaya namiimo ah yani waxa weeyaan qiibo iyo xan ah waxa weeyaan isdabagal iyo cawraadka dadka oo lasoo faqa ah waxaanad ogaataa ninka cawraadka dadka tatabucee faqa isna ilahay wuxuu ku salidaa mid cawradiisa faqa ilaah wuu fadaxadaya ma garatay maxay odhan jireen culimada qaarkood waxay odhan jireen galaanka dadka aada u darto ayaa adna lagu daraya ku talagal ya haddaad dadka intaad galaan weyn soo qaadato u miisto adna mid labadiyaa lagugu miisaya ku talagal ya waxa weeyaan aljazaau min jinsi alcamal sidaa awgeed qofku waa in dhowrsanida iyo cafaafka uu ku dadaalo oo uu walaalihii kula dhaqmo oo uu musaamaxada aada iyo aada ugu dadaalo dadka diintalena waa inuu ku dadaala nebigu wuxu uhi almaru calaa diini khaliilihi qofku diinta saaxiibkii haysta ayuu haystaa falyandur axadukum man yukhaalil midkiin cidduu saaxiib ka dhiganay ha iska jira bu nebigu alay isalatu wasalaam way meel kale ayaa sheekhu waxyaaba qaar oo ku basin doonaa hadalkan laba tafsiir baa la saaray man yufatish can ilikhwaani yaqlihimu waxaa la yidhi ninka doonaya inuu cid uu saa inuu saaxiib samaysto ee dadkii ka dhex deydaya saaxiib wanaagsan dadka badankooda wuu cadhoonayaayo wuxuu arkayaa inaanay dadka badankoodu aanay uba suubanaanin in saaxiib laga dhigto saa waa la yidhi marka waxay la mid noqonaysaa yani almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalil soo ma waxaa kaloo la yidhi maya sheekhu wuxuu leeyahy war ninkii walaale ilaahay uu siiyey saaxiibo wanaagsan lahow walaalahaa sidaad adiguba gadoloola u leeda bay gadoloola u leeyihiine walaaltinimada ku dadaalo wax badan oo shaydaanku uu ku farayo oo xasad iyo bukdi iyo waxa weeyaan xadgudub iyo inaad ka go'do iyo walaalnimadii baabiisaan ka tag aragta marka haddaad baadhbaadho ood walaalahaagii aad wada socoteen aad istidhaaho nin aan ceeb lahayn raadso heli maysid aduma banaan kelida istaagi dee yayguna nabiguna wuxu uhi inamaa yaakulu dibu min alqanami alqaasiya xabadda banaanka istaagta unbu dumar la kaca yayguna wuxu uhi sheekhu man istashaara suruufa dahri ninka waxa weeyaan dhugta ama u fiirsada suruufa dahri waktiga isbedbedelkiisa ninka u fiirsada qaama lahu waxa u caddaanaysa qaama lahu waxa uu helaya ama u istaagaysa calaa xaqiiqati dabci dahri dahriga iyo waktiga xaqiiqadiisa waxa ugu caddaanaysa burhaanun daliil ninka waktiga iyo isbedbedelkiisa iyo si isu bedbedelayso ee zamanku marnaba aanu waktigu aanu meel keliya ugu daa'imaynin mar waa waa waa waa barwaaqo mar waa waxa weeyaan iyo baraare mar waa waxa weeyaan busaarad iyo waxa weeye maxaan dhahaye abaaro mar waa colaad mar waa amni mar waa waxa weeyaan faqri mar waa qinanimo yacni zamanku saa isu bedbedelaya mid shalay madax ahaabaa duloobaaya mid shalay aan dadkuba aqoon baa madax noqonaya mid waxa weeyaan maaragtay la rajeynaya inuu in badan noolaada ayaa dhimanaya mid la rajeynaya inuu hadda tago oo waxa weeyaan laislahaa wallahi kan maaragtay saacada sii noolan maaya zamaan sii noolaanaya suruufu dahri ummad dhan oo iska deganayd baa la halaagaya qaar baa la ciseynaya qaar baa la duleynaya ilahay baa umuurta gacanta ku haya asuruuf biyadi illahi caza wajal waxaa u caddaanaysa qofka buu leeyahy sheekhu marka zamanku inaanu aamin lahayn waxa weeyaan ee aad ku dadaasho inaad maaragtay ka zaad qaadato taas ayaa ku caddaanaysa waana runtii shakina ma laha laakiin maaha inuu sheekhu zamanka inuu caayaayo maaha macnihiisuna uma jeedo zamankaa wax rogrogo oo waxa weeyaan xumaanta zamankaa leh uma maaha macnaheedu zamanka xumaanta ma laha ee zamanka waa ilaahay baa kolba siduu doono u qaliba waxaana xumaanta iyo wanaagga keena macaasida lagu sameynayo daacadka lagu sameynayo sheekhu wuxu uhi man yasraci man yasraci shara ninka shar beera a man yasraci shara ninka shar beera yaxsud fii cawaaqibihi cawaaqibtiisuu ka heli doonaa cidhibtiisa ayuu goosanaya yaxsudle wuxuu goosan fii cawaaqibihi cidhibtiisa nadaamatan murug muruguu ka dhargaya ninkaas a ninka shar beera ee dadka dhiba ee ummadda dulmiya ee waxa weeyaan ilaahay caasiya dee caaqibada uu guranaya waa nadaamo man yazrac shara yaxsud cawaaqibo ninka ilaahay caasiyaa imi iyo macsiyo imi iyo waxa weeyaan ciqaab iyo cadaab buu helaya soo ma haddaanu toobadkeenin oo ka horeeya ninka ilaahay ka kufriya faman yacmal mithqaala daratin ilahay wuxuu ihi ninka atam wax ka yar sameeyo wax leeg oo khayran khayra yarahu wuu arkaya waman yacmal mithqaala daratin sharan yarahu wuu ninka mithqaala daratin wax leeg oo shar a sameeyaana wuu arkaya marka ama ama cuquubada waa laguu soo dedejinayaayo indhahaagaad saaraysa intaad adduunyada joogto ama aakhiraa lagugu kaydinayaayo ilaahay agtiisa ay kugu sugaysaayo taasaana daran rasuulkuna wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam ida araada allahu bicabdin khayran ilahay hadduu khayr la doono addoon cajala lahu lcuquubata fi dunya macsiyadii uu sameeyey adduunkaa lagaga jara wa idaa araada biqowmin sharan hadduu ilaahay qoom shar la doonana akhara lahum lcuquubata fi laakhira aakhira loo kaydiyaayo waa laysula sugaa laysula sugaa laysula sugaa dabadeedna iyaga oo waxa weeyaan raran ayaa aakhira tagaana markaasaa ciqaabka ilahay ku habsada ma garat bal subxaan allah yani selafka qaarkood waxaa laga sheegay markay nebiga maqleen caleyhi salaatu wasalaam inuu yihi qofka muslimka ah amarkiisu dhammaantii waa khayr hadduu xanuunsado iyo hadduu xumadi qabato iyo hadduu hamiyo iyo hadduu waxa weeyaan gaajoodo iyo haddii xataa qodix middo dembi baa lagaga tirtiraya selafka qaarkood markay xanuunsadaan yani waxa weeyaan waxay odhan jireen dembi baa laga tirtirayaayo waxay u erkayeen faa-ido inana maxaan samaynaa yaa madaxa xanuunaya baabuurku shidanaya ilaa dhakhtarkiisu sideynaya markaa dulmiguna khatartiisu leeyahay cawaaqibtiisuna waa xun tahay nadaamo iyo murugo caajila oo adduunka ku dhacdo waa laga goostaa waxa weeyaan oo badana intuu mid daalima ilaahay qabtay wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimu shadiid imisaad garanaysaa mid ummadda ku kibray oo daaqiyo ahaa oo dulmi oo waxa weeyaan dulmi ka dhergay oo in badan loo nasteexeeyey oo dadka ilaahay ku kibray oo addoommada waxa weeyaan dullaystay oo ilaahay uu maaragtay dulleeyey fircoon meye ayna fircoon ma garata jabaabiradii ree caadmaaya xaggay ku dambeeyeen asbaxuu akhbaaran warar bay noqdeen warar ayay noqdeen marka cuquubada in mayna adduunyada ku arka way mayna aakhiro ka arkaan walihada rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau aad uga digay in qofka madluumka layska ilaaliyo in dulmiga layska ilaaliyo nebigu wuxuu mucaad ku yidhi wataqi dacwat almadluum ka la dulmiyey dacwadiisa dadka qaarkood waxa u haystaan masaladaas inay madaxdu un ka dhacdo oo madaxdu un dadka dadka dulmiyaan war maya qof kastoo muslime xadiisku uu ku dhaboobaya cid dulmida walow awlaadaada ha ahaato cidda dulminaysa walow ehelkaaga ahaado cidda dulminaysa walow dadka dadkuugu xiga ahaado iska daa qof fogna nabiga wuxuu yihi wataqi dacwat almadluum waxaad ka baqdaa mid la dulmiyey oo laga gardaran yahay baryada uu ilaahay gacmaha hoos dhigto fa inahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ilaahay iyo iyada waxba uma dhexeeyaan riwaayadka qaarkood waxaa kusoo aroortay dacwat lmadluumi mustajaaba wain kaana faajiran ka la dulmiyo dacwadiisu waa mid la aqbalayo walow gaal ha ahaadaba kuso aroortay riwaayadka qaarkood marka khatarteeda leeda ikhwaani dulmiga aad waa in looga digtoonaado oo qofka iska ilaaliyo amwaasha dadka waa inaan xaaraan lagu cunin amwaasha iyo taamaada waa in layska ilaaliyo iyo dadka tamarta daran leh ee docafada ah waa in layska ilaaliyo in qofku dadka xaqdarre uu kaga hadlo oo uu ka dhigto yacni cirdigooda iyo sharaftooda wuxuu fukaha oo ku nasto uu ka dhigto waa in aad iyo aad isaga ilaaliyo saa ogeed baa ilahay waxa uu qur-aanka ku yidhi yani waxa weeyaan isagoo tilmaamaya ciddii qof walba inuu wixii uu yani shaqayste helaayo hal jazaa lixsaani ila lixsaan rasuulka sala allahu alay wasalam waxa uu mucaad weydiiyu ku yii mucaad markuu nebigu ku yidhi shar oo dhan haddaad rabta inaad iska ilaaliso carabkaagaas iska ilaaliyo ka digtoono mucaad uu yaha wuxu yhi nin maxamed naarta waxa laysugu guraa ma carab waxaan ku hadlayna meel noo qabanaya rasuulku wuxuu yihi o haddaa maxaa dadka naarta loogu guray haddaan carabkooda waxay ka yidhahaan loo qabanayni maxaa dadka naarta loogu guraya sida hadalka xuni uu dhibaato usoo jiido ayaa hadalka wanaagsanna ajar badan uu leeyahy waay u cidhisho man istanaama ninka ninka waxa weeyaan hoos harsada u iisha yani waxa weeyaan asxaab ka dhigta nacam man istanaama ninka aamina ee raaca ee waxa weeyaan u iisha ilal ashraari dadka sharlaawayaasha ah naama wuxuu seexdaa wa fii qamiisihi iyadoo jir qamiiskiisa iyo jarka dharka uu xidhan yahay ay ku jirto sillun fii qamiisihi ay ku jirto qamiiskiisa iyo dharka uu xidhan yahay minhum xaala ay dadka ashraartuu aaminay kaga timi maxaa ku jira sillun abeeso iyo thucbaanun waxa weeyaan mas masaas iyo abeesooyin buu ka dhargaabu sheekh wuxuu leeyahy ninka sharlaawe aamina ee saaxiib ka dhigta ee raaca wuxuu ka dheefayaa halaag iyo damaar ayuu ka dheefayaa oo waxa weeyaan waa nin dugsanaya oo hoos harsanaya dee abeese iyo nin saaxiib ka dhigtay iyo nin abeese iyo saaxiib ka dhigtay masaas muxuu sugayaa weliba culimadu waxay dhaheen siluntu waxa weeyaan waa abeesada nooca khatarta wa akhbasu lanwaac bay culimadu yidhahen nooca ugu xun oo suntooda waxba ma daweeyaan cilaaj iyo ruqiyat oo naxba kama qabtaan saasay ahlucilmigu yidhahan waa sun sun qaatiro khataray leedahay saa awgeed wuxuu sheekhu leeyahay musaaxabada kuwa iska ilaali hala saaxiibin agtoodana ha marin walihaada nabigu aleyh salaatu wasalaam yani intaanan tan sheegin qur-aanka ilahay muxuu kaga sheekeeyey allakhilaahu bacduhum yowmaydin libacdin caduwin ilmuttaquun dadkii saaxiibada ahaa inay cadow isu yihiin aan ahayn intii ilahay ka cabsatay qur-aanka ilahi wuxuu kaga sheekeeyey in kuwii saaxiibada ahaa markuu dee saaxiibkiisii lumiyey iyo isaguba naarta ay wada galaan in waxa weeyaan uu odhanayo yaa laytani ittakhadtu yaa laytanii lam atakid fulanan khaliila alla maxaa inkaar qabaha saaxiib uga dhigto laqad adalanii can dikri id jaa-ani wallaahi waa ilumiyo wuu ibaadiyeey dad badan oo asxaab ah oo waxa weeyaan sharlaawayaal ah ayaa buuxa oo badan marka inuu qofku ka digtoonaado wey qofku inuu ka digtoonaado wey oo aad iyo aad isaga jiro oo cidda uu la saaxiibayo uu kula saaxiibo waxa weeyaan diin iyo waxa weeyaan islaamnimo iyo sunna uu kula saaxiibo si awgeed salafka qaarkood waxay dhaheen markaad doonto inaad saaxiib samaysato saaxiib markaad doonto inaad samaysato waxaad saaxiib ka dhigataa ninka diin ahaan kaa sarreeya alladii fawqaka fi ddiin wa duunaka fi lmaal xoolo ahaanna kaa gacan liita limaada dee hadduu kaa xoolo bato xoolihiisaa laga yaabaa inaad xoogaa damacdo deedna ad saabal maalin walba xoogaha ku siiya iskala saaxiib haw ma garat laakiin haddaad og tahay inuu kaa jeeb liito oo aad adigu jeeb dhaanto damac kugu jiro oo adduunyaad ka rabtaa ma jirto laakiin diintiisaad rabtaa inaad ku dayato saasay salafka qaarkood ohan jireen rag dhugma labay ahaayeen nabigu caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ninka qofka aad la saaxiibaysaa laba midkooda wey imaa waa jaliisun saalix waa mid wanaagsan oo saalixa oo saddex mid buu ka dhexeeya mathalu jaliisi saalix waljaliisi suu kamathali kamathali xaamil ilmiski wa naafikh ilkiir nabigu wuxuu ihi qofka wanaagsan saaxiibkiisa lala saaxiibiyo ka xun saaxiibka lala saaxiibiyo waxay ka dhigan yihin ka wanaagsan waa nin cadar sida buri kaxamil ilmiski waa nin cadar sida oo cadar iibinaya dee ninka cadarka sidaa ima an yuhdiyak wa ima an an tajida minhu riixan tayiba ninka cadarka sidaa ama cadarku wax kaa siina iibinaya oo dee waad ka macaashi ama waabad ka iibsanba ma garata haddii aanay wax kaloo dheefi kaa soo gaarin dee hadhow markaad agtiisa ka tagta adoo yacni waxa weeyaan aad iyo aad u udgoon oo udug badan kaa baxayo ya ayaa aad ka tegi doontaa marka faaidaad ka faaiday soo ma wa naafikulkiir buri nabigu aleyh isalaatu wasalaam ninka xun saaxiibka xunina wuxuu ka dhigan yahay nin dab shidaya oo biro dhalaalinaya ninka dab shidaya biro dhalaalinaya maxaa agtiisa laga helaa dee dabkoo xabadimo meel u yaacdo oo waxa weeyaan firira iyo waxa weeyaan sumuum dabku uu leeyahay oo kulul dee markaa wuxuu ka dhexeeya imaa inaa intaa dabka isaga taagto uu ku gubo wa imaa in waxa weeyaan siniin kululi kaaga timaado iyo ur qarmuuni ya ay kaaga timaado markaa nebigu saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun labadaas ku nebiga ku miaal rasuulkuna wuxu uhi almaru calaa diini khaliilihi qofku wuxuu haystaa diinta saaxiib ka haysto falyandur axadukum man yukhaalil midkiin cidduu saaxiib ka dhiganaya ha iska hubiyo wallahi walaal waxaan ku leeyood iga xifdida waxaad u jaribtaa ninkaad saaxiib ka dhiganayso ee aad walaal dhaba ka dhiganayso sida aad u shaandhaynayso u shaandhee waxa weeyaan haddii maanta lagu yidhaahdo waxaad iibsanaysaa baabuur waxaad iska eegaysaa baabuurkaas dhammaanti waa iska jeegaran sama jekin soo saa ma laakiin jekin wax ku sameeya saaxiibama saaxiibba ma maqashay ya nin selafkii ka mid ah ayaa nin saaxiibkiiyo deyn u doontay dabadeedna deyntii uu diiday daata labadaa nin u fiirsada ka daynta doonanayaa wuxuu eegayaa ninkaas haddii walaaltinimada wuxuu yihi ninkaa walaaltinimadiisu inay dhab tahay iyo in kale kala ogow dayib wuxuu u tegay wuxuu yihi xoolihiisa bal maanta rag meelsha laga maraa waa xoola ugu daran moogta a wuxuu yihi n bal waxoogaa lacagaysi dabadeedna u diiday ka xoolaa dalbanaya su-aasha sameeyey wuxuu eegayaa bal inuu marka maadaama wax weydiistay bal inay mar maadaama wax weydiistay in suxbadoodii iyo saaxiibtinimadiisii ninkan wax iska bedasho oo uu israahaa war makiiba halkaa fadhiya war iminku lacag ku weydiinaya ah ka jacket kaasi danta uu leeyahay waa sidaas ka wax weydiisanaya ka wax u diidayaana dantu lahaa ayuu ugu diiday wuu hayay adduunyada wuxuu isiri bal waxaad eegtaa hebel inuu kaa xidhxidho iyo dad xoole u diido oo bal dee wuxuu kuula socdayba shilimaadkaagan ay ahayd iyo inuu bal hadda walaaltinimadu sidiisii ahaato bal hadda fiiri labadii nin ninba nin buu jaakidhaya sooma beri dambe ayuu kii su-aasha weydiistay ee wax weydiistay intuu yimi ku yidhi hebelow horta imtixaan baan kaa qaaday imtixaankana waad ku baastay walaaltinimadaadu inay diin tahay oo ay walaaltinimo saxa tahayna maantaan xaqiiqsaday sabab tahay maalintan xoolahaagiiyo lixajeclaadaadii ku weydiistay iyo maanta wax farqioo kuu dhexeeya walaaltinimadan ma jirto wuxuu hi anna maalintan kuu diidaya waan hayay nafsa shay waan kugu sameeyey haddaba waxaan kuu sheegaya maanta xoolahayga waxaa doontana ka qaado saa doontana ugu tasaruf anna waxaan eegayay markaan xoolahaaga kuu xoolahayga kuu diido inaanan di aad tiraa kami ahaa dib agtiisa ha marin oo dabadeedna ay markaa ii soo baxdo in waxa aynu walaala ku ahayn ay ahayd shilimaadkan haysto soo mad gara haaulaai hum nnaas ya dadkuna sida dahabku macaadin u yihi dhagxaanta u kala maaa macdansan tahay ayay u kala macdansan yihiin marka waa in la iska ilaaliyo walaalayaalow fasaadka maanta adduunkii galay marka uu sheekhu qarnu raabic sidaa leeyahay u leeyahay dadka badankooda waa ahlu shar maxaad maanta mooday walaalayaal maanta sharkii guryaheenu galay maanta waxa weeyaan yani mufsidiin fasaadka iyo ehelkiisu waa waxa weeyaan meel walba waa ka dhaceen waa adiga arkaya internetka tifiyada telefishinada waxaa ka baxaya marka inaad diintaada dhowrto oo aad ilaashato oo aad aad iyo aad sharka isaga jirto waa laga maarmaan badanaa intay saaxiib xumi qof toosnaa intuu lumiyey dabadeedna meel uu ka soo noqdo uu waayey uu noqday damaar iyo halaag uu ka faa'iiday badana baydkaasaan ku daraya wuxuu uhi sheekhu kun rayiqal bishri waxaad noqotaa rayiqal bishri nin waxa weeyaan weji furfuran ina alxora nin rageedka khayrka badan ee fadliga badani himmatuhu himmadiisu saxiifatun waxa weeyaan waa weji furfuran wa calayhaa oo weliba guudkeeda ay albishru furfurnaantu cinwaanun astaan u tahay nin rageedku maaha ninka dadka adduunyadii ooskugeeda ku qiimeeya waa nin waxa weeyaan isagu himadiisu intaa ay ka sarrayso oo jecel dadka inuu ixsaan sameeyo jecel dadka inuu waxa weeyaan wanaagga gaarsiiyo jecel waxa weeyaan inuu dadka khayr kula noolaado waxa weeyaan kaas weeye kaa noqo oo addoon hayina oo layina oo ummadda anfacdo oo anfaca oo waxa weeyaan walaaladii u tura oo waxa weeyaan walaaltinimada ka horreysiiya yacni danaha khaaska sidaa noqo waatuu nebigu leeyahy almu'minu ya'lafu wa yu'lafu ilayhi sidaa waa kuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu leeyahay subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk